Xirfadaha gacanta waa mid ka mid ah hal-abuurada ay dhalinyaradu ku maareeyaan noloshooda waxaana ay ka kooban tahay dhowr nooc, waxaana warbixinteena ay daaran tahay dhalinyarada ka shaqeeya farsamada, gaar ahaan cilad-bixinta taleefannada kuwaasi oo ka hawlgala suuqa Carwo Istaag oo ku yaala Jowhar. Maxamed Xuseen Galbeed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada maale gacantooda ee cilad bixiya taleefannada waxa uuna ka warbixiyey hannaanka ay u shaqeeyaan maxamed xuseen galbeed oo jooga barta weyn ee jowhar gaar ahaan suuqa carow istaag carwada anaa ku sugana waxaa laa carow brown waa farsamayaqaan ku shaqeysa xirfadlaa gacantiisa maala oo sameeya taleefanada sida iskula yihiin sida taleefanada iphonada samsonada iyo taleefanadii yar halkaan aa ujeediin waa carow weyn waxaa lagu gadaa taleefanada aga walba oo elektronikisa ah waxaa bilawday aan kusoo biro dukaankan xiligaas imaanayay ma ahayn nin oo farsamayaqaan ah waxaa ahay wiil oo dhallinyaro ah oo iskuul iska dhigta waxa iska baranaa markaa inta imaaday alxamdulilah hadda waxaa ahay farsamayaqaan maala gacantiisa kuna kalsoon waxa uu qabanayo macmiilka asigoo qaracsan asigoo faracsan asigoo faracsan inta imaadaa asigoo faracsan ka tagaa waxaa hagaajiyaa taleefanada sida iskugu jira mid weyn iyo mid yar shalay waxaa iska hay nin caadiya oo shacab ah oo macnaha oo iska caadiya markii aad taleefanada meel aad geysid camal oo taleefanada sida dadka u sameynaya markaa arid kula noqonayso wax zaa'id oo aad u weyn laakiin marka aad soo dhex gasho waxay kula noqonaysa easy waxa iska fudud farsamo sideeda horta waa waa iska dhib badan tahay qofka taleefkaa kula heshiisay waxaa laga yaabaa taleefkan waxaa u sheegtay waxaa ka ahayn inay soo baxaan soo taleefkaa soo qabanaysid waxaa qiimeynaysaa taleefka ciladiisa qayb waa macnaha wax gudihiis ku jira adin fahmi kartid laakiin qofka waxaa dhehaysaa intuu ka hadlaysan yahay waa ka cilad bixinayna lacala taleefkii markii la kala furo gudihiisa waxa walba isbedeli karo taleefka qoyaanaa soo gaaray lacala qofka ku keena wuxuu ku dhaha taleefka qoyaanaa soo gaaray qoyaankaas in laga kara u baahana camal taleefanadu waa weyn haddii qoyaan ay gaaraan badanaa waxaa luma shaashada shaashada halaado biyaha qoyaankaa gaara macnaha marar qaarna motoorka iska dambe biyihii motoorkii dili karaan qofka ku imaanaa wuxuu ku dhahaa shal taleefkii biyo soo gaaray wax kale ma soo gaarin qofkii wuxuu ku dhahaa taleefkii waa ii ficnaa markaa ku keenayay biyo bisaa soo gaaray shaashada eber waaye motoorkana eber noqonaa taleef fiicana ku keenay oo biyo kusoo dhacay adal taleefantiisna isticmaal marka qofkaas waxa weyn caqabad weyn iska kulmaysiin laakiin waa iska xalinaa inta badan waa la xaliyaa isbuucii ada laba maalin ugu shaqo badanna anaga farsamayaqaan horta sabtiga maalin sabtiga aada u shaqeynaa anaga waxaa u shaqeynaa dadka soo galootiga oo macnaha miyiga ka imaada magaalada iyo wax u dhow jimcadana waxaa nooga badan dadka imaada waa dadka magaalada degan siaasan noogu mashquulin shaqadeena beri oo sabti ay soo galayso maalin jimcada waxaa u shaqeynaa dadka oo magaalada zaa'id sabtigana waxaa u shaqeynaa dadka oo soo galootiga oo magaalada jowharka kuwas nool oo ka imaada badanaa waa saas taleefanada waa iibinaa taleefanada jaajarooyinka muraaxadaha soolarada taleefanada waaweyn mid yar sameecadaha farsamo adiga wixii electronic dhan waa iibinaa saas waa suuqan taleefano keliya ma lagu cidbixiyo soolara lagu cidbixiyaa dhowr bangiyaala lagu cidbixiyaa muraaxadaha lagu cidbixiyaa filinjeeraha lagu cidbixiyaa kasaalada waa lagu cidbixiyaa waa badan yihiin laakiin annaga waxaa qabanaa taleefanada waaweyn iyo mid yar si iskugu jiraanba
dhalinyarada keliya shaqadooda ma ahan cilad bixin ee waxa ay suuqan ku iibiyaan taleefanada celiska ah meesha iskugu imaadaan waay taleefon waxaa lagu iibiyaa celis iyo cuseeb qof walba reer jowhar waa wada yaqaanin taleefanada dhintaa looga imaadaa wixii celis wixii cusub wixii farsame ee saaca cuseeb loo diiyo xirfadan balka waran xirfadaha kale maxay ugu duwan tahay xirfadan wax badan ugu badan tahay waa xirfad oo lagu shaqaysan karo xirfad sideeda horta waa lagu shaqaysan karaa meel walba aad titid xirfadan xirfadaha kale waxay ugu duwan tahay xirfadahan waxaa waaye taleefanada qofka taleefanka macnaha taleefan haddii aad maanta ay heshid agab oo laga soo saari karo taleefan waxaa ka soo saari kartaa taleefan nadiife inkastoo agabka leeyihin oo matooro ma la hel ayuu dhalinyarada ayaa badi samaysta xirfado ay ku maareeyaan noloshooda haddii ay shaqo ku waayaan waxbarashadooda